saddex caruur oo ka mid ah qoysaskii kasoo barakacay ee gobollada jubbooyinka ayaa gaajo iyo macaluul u geeriyooday xerada dhagaxle ee kaamka dhadhaab iyadoo carruur badan ay waajahayaan xaalado cunto la'aana ah maadaama qaxoontiga cusuba aanay helin gargaarkii samafalka ahaa waryahayaga cabdicasiis salaas oo nooga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixintan nooga soo diray dhadhaab
bilihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay boqolaal qoys oo ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada jubbooyinka kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaartaasi iyadoo wax caawin ah aan loo fidin barakacayaashaasi soo gaaray xeryaha ayaa waxaa soo ifbaxaya in saddex carruur ah oo ka soo jeeda qoysaskaasi ay gaajo iyo macluul ugu geeriyoodeen xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab sida uu v o edu u xaqiijiyey guddoomiyaha xeradaasi cabdulaahi cali aadan geedow oo sheegay in xaalad bini'aadanimo ay ka jirto gudaha xeryaha
cabsanaad waa mahadsantahay xaqiiqdii arrin adag baa lagu jiraa waqti culus oo aada u adag baa lagu jiraa dad fara badan ayaa soomaaliya ka soo qaxay waayadan dambe ilaa bishii novembar dad fara badan baa soo qaxay wiigiiba adig ilaa kun qof aa imaanaysay dadkii ayaga ahaa cid gacan siisay ma laha hadda ilaa labaatan iyo afar kun dhagaxley keliya xere markii laisku dardana ilaa afartan kun oo qof way gaarayaan dadka ayaga marka cid gacan siisa ma laha maadaama waqtiga hadda ramadaan lagu jiro haddana waqti kule lagu jiro haddana cunto la-aan ay jirto dadka xaqiiqda waxaa dhacday in hataa waxay ku afuraan inay waayaan dadka ay sheegaan inay biyo ay ku afuraan biyona ay ku soomaan marka meesha waxaan dhihi karaa macluul baa ka jirtaa saddex cunug baa gaajo u dhimatay dhagaxley oo la ogyahay ay booliist iyo hay-adaha kulli ay u diiwaangeshiin dhagaxley bay ka dhacday ilmaha gaajo ay u dhammaadeen ilaa saacadan wax isbedelo laga sameeyey ma laha xitaa boonada raashinka looga qaato dadkaama lama siiyo marka xaqiiqda absalaano dadka aad bay u dawaalaysiin caruurtaas gaajada u dhintay maxarada gudaheeda ayay arrintaasi ka dhacday dadkaas maxay ahaayeen oo dhib ka soo gaaray dadkaa dad soo qaxay baa ahayn abaar ka soo qaxay oo xoolihii wixii ay haysteen abaarta ay kasoo lahaysay inta markay imaadeen wax u gurmado oo wax siiya ayay waayeen markay dhowr habeen ay gaajo ku baryeen waxaa ilaahay xugmay in ilmihii ay dhintaan oo ay gaajo ay u dhintaan cusmaan cali nuur waa mid ka mid a waalidiinta saddexda caruurta ah ee gaajada ugu geeriyooday gudaha kahamka waxaan wax ka weydiinay qaabkay arrintaasi u dhacday
marka waxaan ahay oday soomaaliyeed oo ma aragtay u soo cararay xanuun iyo gaajo iyo dhib ka dhacay waddanka waxaana ka soo kacay gobolka jubbada dhexe degmada saakow tuulo ka mid ayaan ka soo baxay magacayga waxaa la yidhaahdaa cusmaan cali nuur cabdulle sida aawadeeda ma aragtay dhibkaan annagu kusoo haradkaan soo galnay dhibaatadiina soo gashay waxaan ku noolahay qaxootiga laba bilood haddii ilaahay raalli ka noqdo wax muceen ah oo markaasida intaa aan helnayna ma laha caruurtii mid ka mid a ayaa ma aragtay ilaahay dartiisa ma aragtay ma aragtay iga dhintay waa tahay cusmaan waxaad noo sheegtaa canugaas aad sheegtay inuu u geeriyooday gaajada qaabka ay xaaladiisa ahayd markaad xeryaha soo gelaysay markaan xaryaha soo gelayay isaga oo macluul aad u ahaya ayaan xaryaha soo galay markaan xaryaha soo galay kadib maalmo haddii aan markaasida wax qayme a garan waayey aanse heli waayey insha allahu tacaala haddee ma aragtay asagii waaba dhintay hadda qoofka ama dhibka i haya wuxuu yahay wixii joogay baaban markaasida aniga waan jiranahay oo dhiikar baa igu dhacay caruurtii way isdul saaran tahay shaqo ma jirto meel wax laga soo qaado ma lahan waxaan marka bacdi codsanayaa islaamka ka codsanayaa insha allahu tacaala intii markaasida wax markaasida saacideyn jirtaan ka codsanayaa in laisoo saacideeyo si markaasida had ilaahay raalli ka noqdo gaajadii aan ka soo cararay caruurtayda ugu bi'in laajligeeda intaasaan codsanayaa waa tahay caruurtaadii waa imisa bal noo sheeg
caruurtayda waa sagaal iyo sagaal sideed iyo toban hooyayaalkooda iyo hooyadoo hooyadeed kale iyo aniga intaasaan ka koobannahay waa tahay canugan gaajada u geeriyooday meeqa jir ayuu ahaa toddoba jir ayuu ahaa toddoba jir waxaan ka codsanayaa bulshada soomaaliyeed oo ay dhegaysanayso in caawi aan ka helo inaan ilaahay naxariistiisa naxariis ka helo in ilmihii iga baaba'ahayay si markaasida ay igu fagtaan oy hooyi ugu helaan oy nolol ugu helaan ayaan ka codsanayaa dhegaystayaasha waxaad u sheegtaa taleefanka lambarka lagaala soo xiriiri karo waxaa laiga soo xiriiri karaa eber toddoba sagaashan iyo lamo labaatan iyo sagaal afartan iyo shan toddobaatan iyo shan wey xamiida sheikow cabdulle waa hooyada dhashay haaruun cusmaan oo ah wiilka nafaqadarrada dhowaan u geeriyooday waxay xilligan ka walaacsan tahay badqabka caruurteeda kale maadaama aysan haysan cunto ay siiyaan dhar ma haysano cunti ma haysano xalay habeenkii ah waxaan ku saxuursano male biyo qaliix baan ku- aan ku- aan ku af xirani shalay soonka hataa waa haan waaye wadna qaliix oo wadanaag darteeda marka gaajadaasa saa'id noo haysaa waxaan u baahana intii dharna loo waa qaawanne guriga kama baxno kaaraan waxaa noo xiran dadilaacsan oo dad walaalaha oo muciinka asno- ad- dad walaal ahoo naga naga naga jirna xe- ayna siiyeen haboog ma noo saarno dhar ma qabno alaab waxaan ku karsano ma qabno cuntiyad ma haysano ha waxaan ka codsanaynaa intay na caawiyaan oon dharka ka helno oo raashiinka aan ka helno ilmaha sakaraadka si ay ay nooga gargaaraan oo caawin aan ku helno oo si degdeg ah ay noo nooga dadaalaan nimanka walaalahayna oo saasaan ka cawsanayn aan ka caawisanayna qaxootigan cusub oo aan qaabilaada ka helin xafiiska qaramada midoobay ayaa qarka u saaran xaalad bini'aadanimo kuwaas oo u baahan cunto biyo iyo hooy waxaana cariiri badan noloshooda geliyey sicir bararka xoogan ee ka jira suuqada xeryaha cimilada kulul iyo bisha ramadaan oo isbiirsaday ugu dambayntiina dhibaatada ugu badan gudaha xeryaha waxaa xilligan ku wajahaya caruurta iyo dadka da'da ah oo safar adag u soo galay soo gaarista xeryaha kuwaasoo u nugul gaajada iyo macluusha ay xilligan ku sugan yihiin waxaana bulshada soomaaliyeed looga baahan yahay in si gaara loo soo caawiyo dadkaas haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab